بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بإذن الله تبارك وتعالى آه، maanta oo maalin isniinah bisha jumcada alaakhira xitaa labayo labaatan sanadka kun afar boqol iyo afartan insha allah waxaan bilaabeynaa darsi siira ah eh, gaar ahaan kitaabka la yidhaahdo eh, nuur alcuyuun fi talkhiis siirat alamiin alma'muun intaanan bilaabin matniga kitaabka insha allah eh, dhowr muqadimo koo kooban ayaan ka hormarin doonaa insha allahu tacaala muqadimaadkaas muqadimada hore waxay ku saabsan tahay siira maxaa la yidhaahdaa xagga luqada iyo xagga isdilaaxa labaduba waxaan kaloo tilmaami doonaa ahmiyada cilmigani uu leeyahay cinda ahlilcilmi waxay ka yidhaahdeen oo ay ku tilmaameen ahmiyadiisa kadaalika waxaa laga faa'iidayo daraasada cilmiga siirada la daraaseynayo waxaa laga faa'iidayo iyo masaadirta cilmigan siirada uu leeyahay bimacnaa meelaha laga soo qaatay oo laga keenay midda hore oo ah siira maxay tahay marka xagga luqa la tacriifinayo lafdiga siira waxay ku tacriifiyaan siira waxaa weeyaan aariiqa ama alhay-a ama alxaala alati yakuunu calayha alinsaanu wagayruhu waa xaaladda ama qaabka insaanku ama keyrkii uu ku sugan yahay ee waxaa la odhanayaa fulaanu xasanu siira hebel waa mid xaalkiisu wanaagsan yahay ama qaabkiisu wanaagsan yahay qur-aanka alle wuxuu inoogu sheegay qisadii nebiy laahi muusa markii ushii lagu yidhi yani markaas soo qabo alla wuxuu yihi sanuciiduhaa siirataha aluulaa waxaan u soo celin doonaa yacni hay-adeedii iyo qaabkeedii hore ilaa markii hore ul bay ahayd ushii markii uu dhulka dhigay waxay noqotay abeesay noqotay marka alle wuxuu ku yihi soo qaad qaala khudhaa walaa takaf soo qaado ha cabsan sanuciiduhaa siirataha aluulaa markaad soo qaado waxaan u celinaynaa qaabkay ahayd iyo siday ahayd marka manaa siira manaa hay-a ayaa loo jeedaa qaabkeedii ay marka hore ahayd xagga isilaaxa lafdiga asiira waa yani qisat اlxayaa wa taariikhuhaa waa sheekada laga sheekeynayo noolosha iyo yani markaasi in laga taariikheeyo laga waramo noolol ayaa la yidhaahdaa marka gaar ahaan laga warramayo asiira nabawiya taasu min xayu alcumuum lafdiga asiira laakiin marka laga warramayo asiira nabawiya oo la tacriifinayo waxaa lagu tacriifiyaa majmuuc maa wasala lana min waqaa'ic xayaati الnabiyi salى اllahu alيه wasalam wa sifaatihi اlkhalqiyati wاlkhuluqiya yacni waa duuduubkii ina soo gaaray dhacdooyinkii ku saabsanaa nooloshii nebi maxamed sal اllahu alay wasalam intuu noolaa waxyaalihii dhacay kadalika tilmaamihii nebi maxamed uu lahaa calayhi الsalaatu wasalaam hadday tahay xagga abuurka iyo hadday tahay xagga akhlaaqda labaduba oo lagu darayo intaas dulaamadii nebigu u galay calayhi الsalaatu wasalaam oo uu la dagaalamay gaalada iyo saraayaadkii iyo ciidamadii uu diray intaasoo laisku daray baa waxaa loo yaqaanaa asiira nabawiya oo wixiina soo gaaray oo yani markaa ariiq saxa inoogu soo gaaray oo ku saabsan min waqaaci xayaati الnabiy sal l slam wa sifaatihi yani waxyaalihii dhacay xilligii nebi maxamed sal slam uu noolaa iyo kadalika tilmaamihiisii xag akhlaaqeed iyo xag abuur intaa waxaa la socda duulaamadii uu galay iyo saraayaadkii markaasi nebigu uu diray ghaswa iyo siirana farqiga udhexeeya waxay culimadu ku tafriiqiyaan ama ku kala farqiyaan markuu nebigu ciidanka uu raaco ghaswa la yidhaahdaa marka laakiin ciidan uu diro nebigu uu ka harana sariya la yidhaahdaa cilmiga siiradu wuxuu ka mid yahay xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam laba dhinac marka laga eego dhinaca koobaad nebiga loo nisbeynaya sida xadiidkaba nebiga loogu nisbeynaya calayhi salaatu wasalaam baa waxaa la leeyahay siiratu nabiyi calayhi salaatu wasalaam marka xagga nisbada marka laga eego xadiidkay la mid noqonaysaa dhinaca kale xadiidkay la mid tahayoo waxaa lagu wariyaa bilasaniid oo waxaan la soo warinayo haddii bisanad uusan sugnayn yani markaas hadduu sanadku sugnaan waayo yani marka ictibaar ma yeelanayo ictibaar wuxuu ku yeelanayaa oo loogu tirinayaa min siirati nabiyi calayhi salaatu wasalaam inuu sanadku saxiix noqdo marka labada dhinac marka laga eego waa qism min alxadiid xagga nisbada cidda loo nisbaynayo iyo xagga in lagu soo warinayo bisanad kadalika waxay ka mid tahay siiradu waa taariikhda yani markaasi juz ka mida weeyaan marka laga eego in laga warramayo dhacdooyin iyo waxyaalo dhacay leanna siiradu qeyb ka mida waa waxyaalo dhacay oo laga warramayo sida duulaamadii iyo waxyaala la midka ahaa dhanka marka laga eegana waxay noqonaysaa qismun min ataariikh ahmiyadda ay leedahay siiradu culimmadu waa tilmaameen wayna ka hadleen alxaafid ibnu kaiir raximah llahu tacaala oo ka mid a culimmada wax ka qortay cilmiga siirada wuxuu odhanayaa wahada alfanu mima yanbagii alictinaau bihi walictibaaru biamrihi wاtahayu-u lahu wuxuu leeyahay sheekhu fannigan oo fannigan siirada ah waa fanni ay tahay in lagu dadaalo oo qofku ictinaa dadaal gaara qofku uu siiyo uu u diyaargaroobo barashada uu baranayo weelaynta uu weelaynayo waa cilmi ay tahay weeyaan marka inuu yahay fani muhim ah ayuu inoo tilmaamaya alxaafid ibnu kaiir raximah اllahu tacaala imaamu zuhri raximah اllah oo markaasi a'imadii xadiidka qortay ka mid ahaa waxaa laga soo wariyey inuu leeyahay fii cilmi اlmagaazi cilmu اlaakhirati wاddunya cilmiga ku saabsan magaazida iyo duulaamada nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam uu ku duulay gaalada waa cilmi xag aakharo iyo xag adduunya labadaba ka warramaya cilmu alaakhirati waaddunya ayuu ku sheegay inuu yahay cilmigaas maqaasiduna waa qeyb ka mid ah siiradii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sacd ibn abi waqaas inaan u yahay awow wuxuu odhanayaa kaana abii yucallimunaa magaaziya rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wayacuduha calayna wayaquul haadihi ma'aathiru aabaa'ikum falaa tudayicuu dikrahaa aabbahay wuxuu leeyahay wuxuu na beri jiray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam duulaamadii u galay waana beri jiray waana noo tirin jiray ghaswatu badrin ghaswatu uxudin waa noo tirin jiray wuxuuna ohan jiray haadihi ma'aathiru aabaa'ikum waa waxyaalihii aad ka dhaxasheen oo wan wanaagsanaa aabbayaashin ma'aathir bimacnaa makaarim mutawaaratha waa wax wanaagsan oo laka dhaxlay weeye marka waxyaalihii wanaagsanaa oad ka dhaxasheen aabbayaashin weeyaan arrimahaas falaa tudayicuu dikrahaa xuskeeda marna ha ilaawina xuskeeda marna ha ilaawina ayuu markaana ohan jiray kadalika caliy bnu xusein zayn اlcaabidiin oo cali bn abi aalib uu ahaa wuxuu odhanayaa kunaa nucallamu magaaziya rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wasalam kamaa nucallamu asuuraةa min alqur'aan waxaa naloo beri jiray nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam duulaamadii u galay oo ku qaaday gaalada sida naloo baro suurad qur'aan ka mid ah ayaa naloo beri jiray marka waxaad ka fahmaysaa ihtimaam gaara inay siin jireen siirada gaar ahaan cilmiga loo yaqaano magaazida alxaafid ibnu qayim raximah اllahu tacaala kitaabkiisa zaad اlmacaad fii hadyi khayr اlcibaad wuxuu asna odhanayaa waida kaanat sacaadaة اlcabdi fi daarayni mucalaqaةa bihadyi الnabiyi salى اllahu alيه wasalam haddii liibaantu qofku inuu liibaano adduun iyo aakharaba hadday ku xiran tahay dariiqii nebi maxamed oo la raaco calayhi الsalaatu wasalaam fayajibu calى kul man nasaxa nafsahu qof kastaoo naftiisa daacad u ah waaxaba najaataha wa sacaadataha oo jecel naftiisu inay badbaado liibaanto waxaa qofkaasi laga doonaya waajib ku ah an yacrifa min hadyihi wa siiratihi wa shanihi inuu barto sunnadii nebi maxamed sal allahu alay wasalam siiradiisii qaabku u dhaqmi jiray shanigiisii waa inuu ka bartaa maa yakhruju bihi can iljaahiliina bih shay uu kaga baxayo inuu ka mid noqdo kuwa aan war ka haynin siiradii nebi maxamed calayhi salatu asalaam wayadkhula fii cidaadi atbaacihi wa shiicatihi wa xisbih markuu barto wuxuu ka mid noqonayaa jumlada iyo kooxda atbaacdii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayuu ka mid noqonaya qofkii markuu barto siiradii nebi maxamed calayhi salatu asalaam wuxuu yihi wannaasu fii hada bayna mustaqilin wa mustakirin wa maxruub dadka saddex buu u qeybiyey marka laga warramaya arrinka barashada siirada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dadku waa saddex buu yihi mid wax yar ka bartay siiradii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo mustakir mid wax badan ka bartay iyo wa maxruum mid laga qadiyey saddexaasay u qaybsameen wاlfadlu biyadi illaahi yu'tiihi man yashaa wallahu du lfadl اlcadiim yacni galladuna ilaahay gacantiisa ayay ku sugan tahay wuxuuna siiyaa cidda asagu uu doonaya markaas marka wuxuu tilmaamayaa alxaafid ibnu qayim raximah اllahu tacaala sacaadatu daarayn qofku inuu liibaano adduuniya aakharaba waxay ku xiran tahay liibaantaasi dariiqii nebi maxamed oo la raaca calayhi salaatu wasalaam waayo camalka in la aqbalo camalku inuu maqbuul noqdo shuruudda waxaa ka mid ah alitibaac in markaasi nebi maxamed la raaco calayhi salaatu wasalaam shardiga labaad oo ah alikhlaas marka qofka hadduusan nebi maxamedba uusan baranba kayfa yatabic ciduusan aqoonba seebuu raacaa awalan yatacalam uma yatabic waa inuu markaa bartaa marka hore kadibna markaa uu raacaa oo ku daydaa waxaa laga yaaba isagoo isla ku dayo oo raac inuu markaasi uu maro dariiq markaa aan sax ahayn oo qaldan oo bidco iyo wax markaas aan loo baahnayn uu ku dhaco kadalika ibnu xasmi alظaahiri wuxuu ohanaya kitaabkiisa alfisal wuxuu ohanaya faina siiraةa muxamadi salى اllahu عalayh wasalam liman tadabarahaa taqtadii tasdiiqahu daruuratan siirada nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam qofka u fiirsada oo si fiican oo ugu fiirsada waxay keensanaysaa inaad markaa nebi maxamed rumayso markaad siirada aad akhriso ood fahanto si daruuro ah oo laazim ah waxay keensanaysaa barashadaasi markaasi inaad rumayso nebi maxamed alayh isalatu salaam kadalika wuxuu yihi falow lam takun lahu mucjizatun gayra siiratihi lakafa nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam haddii mucjizadiisu yani wax mucjiza aan la siiyeen ilaa siiradaas mooyaane taasaa ku filnaan lahayd buu sheikhu leh lakafa marka sidaasay culimadu u tilmaamayaan ahmiyadda ay leedahay siirada nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam in markaasi qofku uu aqoon u yeesho intaa haddaan kaga gudubno waxaan tilmaamaynaa qofku markuu siirada nebi maxamed barto calayhi الsalaatu wasalaam waxyaalaha qofka uu ka faa'iidayo waxyaalaha uu ka faa'idayo waxaa ka mid ah inuu ku daydo nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam markuu barto siiradiisa inuu ku daydo maxaa yeelay meelo badan qur-aanka alle wuxuu inoogu sheegay yacni in nebi maxamed la raaco oo warkiisa la maqlo oo la ateeco alle wuxuu inoogu sheegay wain tutiicuuhu tahtaduu haddaad nebi maxamed ateecdaan waad hanuunaysaan marka hidaayadii iyo hanuunka waxaa lagu xiray in la ateeco nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam marka markaad barato siirada waad ku dayanaysaa nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam mowdic kale alle wuxuu inoogu sheegay man yutic الrasuula faqad aطaaca allah qofka rasuulka ateeca allana wuu ateecay marka daacadu waxay ka imaanaysaa awalan waxaa ka horeysa barashada la baranaya siiradiisa markaad barato kadib baa waxaa imaanaysa in markaa la ateeco oo lagu daydo oo dariiqiisi la raaco qofku itibaaciisu si dhaba ma noqonayo ilaa nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam uu barto waxyaala laga faa'idaya waxaa ka mid ah siirada ziyaadat اliimaan qofku iimaankiisu inuu kordho mar kasta oo siirada nebi maxamed aad barato calayhi الsalaatu wasalaam ood mucjizaadkiisii iyo waxyaalihii tusanaya inuu nebi yahay aad barato iimaanka ayaa kordhaya ahlusunna waljamaca waxay aaminsan yihiin ana aliimaana yasdaad wa yanqus iimaanku inuu kordho oo nuqsaamo wuxuu ku ziyaadaa biaaca wuxuuna ku nuqsaamaa bilmacsiya marka mar kastoo nab nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam siradiisa aada barato mucjizaadkii alle uu siiyey aada aragto waxyaalihii tusinaya inuu nebi yahay aada aragto iimaan baa kuu kordhaya marka waxyaala laga faidaya waxaa ka mid ah ziyaadat liimaan baa ka mid ah waxaa ka mid ah waxyaala laga faa'iidayo sheegitaanka magaciisa la sheegayo baa wuxuu yahayba cibaado ilaah loogu dhowaanayo wuxuu nabigu inoo sheegay calayhi الsalaatu wasalaam man salaa calaya salaata waaxida sala allahu calayhi biha casharan qofka hal mar igu saliya ilah baa wuxuu ku saliyaa toban goor buu ku saliyaa marka waxyaalaha laga helaya waxaa ka mid a mar kastoo nebiga siiradiis laga sheekeynayo oo laga waramayo laazim magaciisana waa lasoo qaadaya magaciisa marka lasoo qaadana waxaa markaasi mashruuc ah oo la jideeyey in lagu saliyo marka waa cibaado ilaah loogu dhowaanayo xuska yani markaa saliga lagu salinayo nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam qur-aanka alle wuxuu noogu sheegay ina allaha wamalaa'ikatahu yusaluuna calى الnabiyi ya ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasalimuu tasliima alla iyo malaa'igtiisuba waxay ku saliyaan bimacnaa waxay ammaanaan nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam muuminiintana waxaa la amray inay ku saliyaan oo ammaanaan nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam oo ay salaamaan saluu wasalimuu waa sal iyo salaam culimadu waxay leeyihin in la kala reebo oo lagu kaaftoomo aلصalaaة faqad duuna tasliim waa makruuh bay yidhaahdeen sida alimaamu nawowi raximah اllahu tacaala uu tilmaamay oo la yidhaahdo salى اllahu عalayhi faqad la yidhaahdo waa makruh buu sheekhu sheegay laakiin waa in la israaciyaa aلsalaaةu wالtasliim labadu waa in la israaciyaa siirada nebi maxamed alayhi الsalaatu wasalaam meelaa laga soo qaataa oo masder u ah lanna shay kasta masder buu leeyahay marka siirada meelaha laga soo qaato waxaa ka mid a ko qur-aanka meelaha laga soo qaato ko waxaa ka ah qur-aanka oo qur-aanku in badan wuxuu ka waramay siirada nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam hadday tahay sifaadka isagu uu lahaa iyo hadday tahay duulaamadii uu galay iyo wax ku saabsan xaalkiisa iyo markaasi reerkiisa ku saabsanba qur-aanku waa tilmaamay sifaadkiisa alle markuu inoo sheegayay inuu yahay ra-uuf inuu yahay raxiim iyo sifaad kaloo fara badan oo nebi maxamed uu leeyahay calayhi الsalaatu wasalaam qur-aanka alle inoogu sheegay ghazawaadkiisa qaybo ka mid a qur-aanka alle ku sheegay ku xusay ghaswat اlaxzaab fi suurat axzaab ba alla kaga waramay ya ayuha aladiina aamanuu dkuruu nicmat اllahi calaykum id jaaءatkum junuudu faarsalnaa calayhim riixan wajunuuda lam tarawha qisada yani markaasi axzaab iyo qaabkay u dhacday iyo markaa muslimiinta dhibkay dareemayeen iyo xaalku siduu ahaa yani alla waa fahfaahiyey kadalika nimankii la ohan jiray banu nadiir oo yahuudda ahaa qisadoodii alla qur-aanku kaga warramay fii suurati اxashr ba alla kaga warramay huwa اladii akhraja aladiina kafaruu min ahli اlkitaabi min diyaarihim liawali اxashr ilى akhir اlaayaat marka qur-aanku mawaadic fara badan wuxuu ka warramay siiradiisa qaybo ka mid ah ayuu markaa tilmaamay marka masaadirta siirada waxaa ka mid ah qur-aankaa ka mid ah waxaa ka mid a masaadirta siirada laga soo qaato axaadiista ka mid ah axaadiista nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaduna yacni meelaha laga qaato ayay ka mid tahay siiradu oo qaybo ka mid a kutub alxadiid waxay baabaystaan ama cunwaan ka dhigtaan kitaabu almaghaazi wasiyar bay qaarkood cunwaan ka dhigtaan markaase waxay ka warramayaan nebi maxamed sal l slam duulaamadiisii uu galay ayay ka warramayaan marka kutub alxadiidna waa laga qaataa kadalika kutubta laga qaato masderka u ah siirada waxaa ka mid ah kutub dalaail kutub dalaail nubuwa kutubta la yidhaahdo dalaail annubuwa yacni kutubta ka sheekeeya waxyaalaha tusinaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu nebi yahay calaamaadka tusinaya kutub gaara laga alifay marka kutubtaasna waxay ka mid tahay kutubta laga qaato siirada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a kutubta laga qaato ama meelaha laga qaato siirada kutubu shamaa'il kutubta si gaara oga warraba nebiga calayhi salaatu wasalaam sifaatkii uu lahaa hadday tahay sifaat khalqi oo abuur ah iyo hadday tahay sifaat khuluqi ah oo akhlaaq ah uu ka mid yahay kitaabkii macruufka ahaa alshamaail almuxamadiya lilimaam atirmidi raximah llahu tacaala marka kutubtaas ayaa ka mid ah kutubta markaasi meelaha laga soo qaato siirada kitaabkan aan qaadan doono insha allahu tacala oon dhigan doono waa kitaab mukhtasar ah waxaana kitaabka qoray sheekha yani la yidhaahdo ibnu sayid innaas caanka ku ah sida markaas uu inoo qorayaba magaciisu waa moxamed ibnu moxamed ibnu moxamed ibnu axmed saddex maxamed weeyaan wa xadiida kuma soo aroorin in maxamed lala baxo xadiid gaar ahaaneed oo odhanaya maxamed la baxa magaca maxamed fadli gaara u sheegaya ma uu jiro xadiid baa jira khayru lasmaa'i maa cubida aw xumid asmaada waxaa ugu wanaagsan midka maxamed laga bilaabay ama cabdi laga bilaabay laakiin culimmadu waxay sheegeen annahu laa asla lahu asal ma leh marka daliil gaar ahaaneed ma uu jiro laakiin de waa ismu nabiyina calayhi salaatu wasalaam nabigu si guud wuu u sheegay tasamaw bismi walaa takanaw bikunyatii magacayga la baxa laakiin kunyadeeda hala bixina nabiga kunyadiis abulqaasim ba ahayd waa arki doona insha allah marka sheekhu moxamed ibnu moxamed ibnu moxamed ibnu axmed alyacmuri alandalusi almisri ashahiir bibni sayid innaas nisbata ilaa jadihi athani cashar sayid innaas ibni abilwaliid yani magaciisu waa saddex maxamedoo isdaba yaala isaga iyo aabihii iyo awowgii saddexdu waa moxamed rag badan oo saasoo kale ah ayaa jiray ibnuljazari laftiisu magaciisa waxaa la ohan jiray maxamed ibnu moxamed ibnu moxamed alghazali sheekhi la ohan jiray kadalika magaciisu moxamed ibnu moxamed ibnu moxamed marka rag yani markaasi culimo ah oo markaasi magacooda iyo ka aabbahood iyo ka awowood saddexduba moxamed ahaa ayaa jira wuxuu sheekhu dhashay lix boqol toddobaatan iyo kowdii hijriga ayuu dhashay wuxuuna ku dhashay bilqaahira waa masr qaahira waa la garanayaa masr buu sheekh ku dhashay wuxuuna ku barbaaray guri cilmi ah oo aabihiis wuxuu ahaa nin caalima ayuu aabihiis ahaa oo weliba ka mid a culimada waaweyn ka mid ah ayuu ahaa arrinkaasi wuxuu qayb ka noqday inuu asaguna cilmigii jeclaysto maadaama gurigu uu ahaa beytu cilmin inuu asaguna markaa cilmigii uu jeclaysto waxyaalaha ka qayb qaadanaya ilmuhu inuu cilmiga jeclaysto waxaa ka mid ah cidda uu la nool yahay inay yihiin cid cid markaasi cilmiga calaaqa la leh lanna qofku qofka uu la joogo saabeyn buu ku yeeshaa ina alqariina bilqariini yaqtadi labada qofoo markaa saaxiibaha isku dhow way isku daydaan marka sheekhu yani asbaabtii keentay asbaabtii yani markaa inuu cilmiga jeclaado oo cilmiga uu dalbo asbaabtii keentay waxaa ka mid ahayd inuu aabihii ah nin caalim oo sheekh ah wuxuu geeyey xalaqaadka cilmiga isagoo cumrigiisu uu yahay afar sano jir isagoo ah kadibna wuxuu ku dadaalay sheekhu culuumta kala duwan sida xadiidka fiqiga naxwaha siirada taariikhda kutub fara badan iyo culum kala duwan ayuu dhigtay sheekhu raximah llahu tacaala culimmaduna aad bay u ammaaneen ibnu sayid innaas culimada maanta waxaa ka mid ah sheekh lya barzali wuxuu leeyahay wuxuu ahaa dadka acyaanta ah bimacnaa dadka muuqmuuqda mid ka mida buu ahaa xagga aqoonta iyo xagga itqaanka xagga xifdiga xadiidka aqoontu u leeyahay cilalka iyo asaaniidda aqoontu u leeyahay saxiixa iyo xadiidka kiisa daciifka ah nin ku sheegan buu ahaa baabkaas kadalika sheekh laya ibnu fadlilah wuxuu leeyahay kaana axada aclaami alxufaad wuxuu ahaa raggii calamka ahaa oo xufaadda ahaa mid ka mid ayuu ahaa wuxuu ahaa imaam ahli lbalaaqa cilmiga balaaqadana imaam buu ku ahaa waxaa ka mid a culimada ammaantay sheekh laya safadi oo wuxuu ku sheegay inuu ahaa xaafid baaricah bimacnaa nin ku soo baxay xifdigiisa iyo cilmigiisa labaduba mutafanin buu ahaa buu leeyahay yani mutafanin waa nin funuun kala duwan yaqaan ayaa mutafanin la yidhaahdaa saaxib alfunuun ayib mutafanina fi lbalaaqa cilmiga balaaqada ayaa wuxuu ku ah mutafanin wuxuu ahaa xagga nadmiga iyo nasriga labaduba nin eh, macruufka ayuu ahaa bimacnaa waxaan gab- gabaygana tiriya nasrina wax ku sheega labaduba oo culimmadu waxay isugu jiraan kuwo markaasi xagga nadmiga xoogga saara oo kutubtooda waxay u badan yihiin nadmi sida ibnu maalig oo kale kutubtiisu badankeedu waa nadmi weeyi kuwana waxay u badan yihiin ama lagu yaqaan nasriga waana qaalibka culimmada kuwana waxay jamciyeen bayna anadmi waannasri labaduba way jamciyeen marka ibnu sayid naas wuxuu ka mid yahay ragga markaas nadmiga iyo nasriga labaduba jamciyey alimaamu dahabi raximah llahu tacaala muarikhu lislaam sheekhi la ohan jiray dahabi wuxuu leeyahay wuxuu ahaa cadiima nadiir wax lamida maba jirinba nadiir wax la mid ah maba jirinba marka lasoo duuduubo warkiisa wax lamida ma jirin xagga akhlaaqda wuxuu ka ahaa buu sheekhu leeyahy ra'si madax buu ka ahaa wuxuu leeyahay qala an tara alcuyuunu milahu fii fahmihi wacilmihi wa sayalaani dihnihi wa sicati macaarifihi yani ishu inay aragto isagoo kale way yarayn xagga fahamka iyo cilmiga iyo maskaxdiisa yani markaasi aadka waasac u ah iyo aqoontiisa faraha badan leh wuxuu yihi wa kaana ayiba alakhlaaq daa karamin wa badlin wa icaaratin likutubih nin akhlaaq wanaagsan buu ahaa nin akhlaaq wanaagsan ayuu ahaa akhlaaq wanaaggaas marka fadaa'il gaara ayaa ku soo aroortay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay waxyaalaha qofku yani marka ku gaarayo qof saa'imun binahaar wa qaa'imun bileyl qof maalintiina sooman habeenkiina taagan qof noocaas oo kale ah waxaa lagu gaari karaa xusnu lkhuluq yani qofkaasi maalintiina cibaadaysana cibaado ku jira habeenkiina cibaadada u taagan waxaad ku gaari karaysaa bixusni lkhuluq akhlaaq wanaag kadalika nebigu wuxuu inoo sheegay dadka asaga ugu dhowaanshaha badan oo nebigu ugu jeceliyay dadka waa dadka ugu akhlaaqda wanaagsan ibnu ibnu cuthaymiin raximah llah ayaa wuxuu leeyahay sheekhaygii baan ku riyooday ibnu sacdi baan ku riyooday markaasaan waxaan weydiiyey sheekhii wixii ilaahay kuga anfacay maxaa ugu badnaa markaasa wuxuu xusnu lkhuluq sheekhuna markii loo tarjamayna culimadu u tarjameeyey waxay ku sheegeen inuu ahaa yani nin akhlaaq wanaagsan inuu ahaa marka sheekhan waxaa lagu tilmaamay inuu ahaa wa kaana ayiba alakhlaaq daa karam wa badl nindeeqsi ayuu ahaa wa icaara likutubih kutubtiisana dadka icaareeya bimacnaa caariyeeya dadka bimacnaa akhrisanaya sheekhu kutub buu alifay kutubtaasi waxaa ugu muuqda kitaabka la yidhaahdo cuyuun اlathar fi funuuni اlmaghaazi wاshama'il wasiyar waa kitaab weyn oo markaas siraah oo la daabacay waa la daabacay waana la sharxay ilaa sideed mujalado taqriiban ayuu markaa sharxiisu noqonayaa wuxuu ku soo ikhtisaariyey kitaabkan hadda aan hayno oo ah nuur اlcuyuun fi siirati اlamiin اlma'muun alamiin alma'muun nebi maxamed buu ujeeda calayhi salaatu wasalaam oo alamiin ayaa nebi maxamed laqabkiisu ahaa marka kitaabkan wuxuu mukhtasar ka yahay kitaabkaas weyn oo cuyuun lahar ah ayuu mukhtasar ka yahay waxaa ka mid ah kutubtiisa kitaabkan la yidhaahdo taxsiilu lisaaba fi tafdiili asaxaaba waxaa ka mid ah bushra alabiib bidikri alxabiib waxaa ka mid ah minaxu lmidax waxaa ka mid ah almaqaamaat alcaliya fi lkaraamaat aljaliya waxaa ka mid ah annafxu shadi fi sharxi jaamici tirmidi sunan tirmidi kitaabkan macruufka xadiidka ah ayuu sharxaya laakiin sheekhu ma dhammaystirin raximah llahu raxmatan waasaca wuxuu sheekhu dhintay afar iyo soddonkii toddoba boqol afar iyo soddonkii hijriga ayuu dhintay waxaana lagu aasay meesha la qaraafa oo ku taalla qaahira ayaa sheekha lagu aasay marka sheekhaas ayaa kitaabka iska leh waana kitaabkaas mukhtasarkaa oo kooban wuxuuna ku kooban yahay siiradii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam intii asaga ku saabsanayd ayuu markaasi ku kooban yahay بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإمام العلامة المحقق المتقن فتح الدين أبو الفتح محمد ابن محمد ابن محمد ابن سيد الناس اليعمري الربعي قدس الله روحه وحكم الله الشيخ بسم الله مقع إلهي الليه الرحمن نحريست عامك كسي فيسنا الرحيم نحريست khaaska ku sifaysnaa ayuu ibtidaa'ii bilowgaygu ahaaday qaala shaykhu shaykhu wuxuu yidhi alimaamu imaamkii wuxuu yidhi alcalaamatu kii cilmiga badnaa wuxuu yidhi almuxaqiqu kii culumta xaqiijiyey wuxuu yidhi almutqinu sugay fatxuddiin ahaa abulfatxi ahaa muxamedu ahaa ibnu muxamed ibnu muxamed ibnu sayid innaas alyacmuri alrabci qadasa allaahu ruuxah naftiisa allaha tahiree wuxuu yidhi bacda xamd illaahi ilaahay mahadiisa kadib allihii faatixi abwaabi nadaa nadaha iyo khayrka albaabadiisa furayey xamdigiisa kadib wuxuu yidhi wamaanixi asbaabi alhudaa allihii maanixi asbaabi alhudaa hanuunka asbaabtiisa allihii bixinayey xamdigiisa kadib wuxuu yidhi wasalaatii wabacda asalaati salaad kadib wuxuu yidhi iyo wasalaami iyo wabacda asalaami salaan kadib calaa nebiyihi nebigiisa lagu saliyo oo la salaamo muxamedin ah nebigaas alladii nebigaasoo ibtacahahu allaahu ay bacahahu allaahu alla uu soo saaray maxajatan xaalu yahay wado toosan limanna uu u yahay ihtadaa hanuunka dooneysa oo hanuunka dalbaysa liman alaba hidaaya waxujatan xaalu yahay nebigaasi mid xujo ku ah calaa man ictadaa cidda xadgudubka samaysa oo xuduuda sharciga gara marta wa aalihi wa bacda asalaati waasalaami calaa aalihi kadib salli iyo salaam la salaamo nebi maxamed calayhi asalaatu wassalaam aalkiisii qaraabadiisa wa saxbihi wa bacda asalaati waasalaami calaa saxbihi salli iyo salaan la salaamo oo lagu saliyo ee saxaabadiisa kadib aladiina saxaabadaasoo axyow nooleeyey sunnatahu nebi maxamed calayhi asalaatu wassalaam sunnadiisa calaa tuuli lmadaa ay calaa tuuli zaman oo calaa tuuli zamaan zamankao dhan nooleeyey intaa kadib falamaa wadactu markii aan dejiyey oo aan qoray kitaabii almusamaa kitaabkayga lagu magacaabo cuyuuna alahar fii funuuni almaghaazi waashamaaili waasiyar kitaabkaa markaan dejiyoon qoray mumtican xaalu yahay kitaabkaasi mid macaan fii baabihi marka la eego baabka ku saabsan yahay oo siirada ah muqniyan xaalu yahay kitaabkaasi mid ku filan liqaasidii haada alcilmi cilmigan kuwa doonaya iyo wa tulaabihii kuwa dalbaya baa wuxuu ka kaafinayaa camaa siwaahu wixii asaga ka soo haray ra'aytu waxaan arkay kitaabkaa markii aan dejiyey an ulahis inaan kitaabkaa soo khulaaseeyo fii haadihi alawraaqi warqadahan kusoo khulaaseeyo minhu kitaabka xaggiisana aan ka soo khulaaseeyo maa shay qaruba uu dhowaaday ma'khaduhu qaadashadiisu wa naqluhu iyo raritaankiisu oo wasahula uu fududaaday tanaawuluhu qaadashadiisa iyo wa xamluhu yani markaas in la qaato liyakuuna su u noqdo midkan aan soo khulaaseeyey tabsiratan ay tacliiman miduu wax ku barto cilmigan siirada lilmubtadi qofka bilowga ah walilmuntahi wa tadkiratan inuu noqdo mid xusuus u ah lilmuntahi ninka cilmiga siirada dhameeyey wasamaytuhu waxaan ku magacaabay kitaabkan nuura alcuyuuni fii talkhiisi siirati alamiin alma'muun ayaan ku magacaabay fanaquulu waxaan leenahay wa min allaahi wanastamidu annagoo ka dalbayna towfiiqanaa lilxaqi xaqa inuuna waafajiyo min allaahi alla annagoo ka dalbayna wa iyaahu alle keligiisna nas'alu annagoo weydiisanayna an yusahila inuu noo sahlo ariiqanaa waddadeenna aan ku gaarayno ilaa kulli khayrin khayr dhammaantii waxaan leenahay dikru nasabi nabiy ayaan leenahay marka sheekhu bisinku ka bilaabay kitaabka waana caado culimmadu ay lahaayeen inay kutubta bisin ka bilaabaan waxay saa u yeelayaan iqtidaa'an bikitaabi illaahi subxaanah kitaabka ilahay bay ku dayanayaan kitaabka ilahi waxaa laga bilaabay bisinka bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin marka iqtidaaan bikitaabi illahi alkariim bay ku dayanayaan saasay marka bisinka oga bilaabayaan kadalika iqtidaaan binabiy calayhi salaatu wasalaam oo nebigu markuu risaalo qorayo wuxuu ku bilaabi jiray bisinka bismi illaahi araxmaani araxiim min muxamedin rasuuli illah ilaa fulaan ibnu fulaan markuu nimankii madaxda warqadaha u dirayo yani markaasi wuxuu ku bilaabi jiray bisinka sidaasna waxaa ahayd da'bu lambiyaa nebiyadii ka horreeyey saasay ahaayeen oo qur-aanka alle wuxuu nooga warramay nebi sulaymaan oo risaalo diraya oo bisin ku bilaabaya inahu min sulaymaana wa inahu bismi illaahi araxmaani araxiim marka da'bu lambiya ayuu ahaa fadaa'il gaarna way leedahay yani bisinka in lagu bilaabo shay kastoo markaasi la gudagelayo fadaaisha usoo aroortay waxaa ka mid ah xadiidka imaamu imaamu annasaa-i uu warinayo oo ka warramaya qisadii yowm luxud saxaabigii la ohan jiray alxa ayaa aada u dagaalamay aada ayuu u dagaalamay ilaa markaa farihii ay go-een markii nabar ku nabar baa ku dhacay markaasaa wuxuu yidhi xas xas waa qof markuu nabar ku dhaco waxa uu ku hadlo markaasaa rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam nebigu waa la joogay low qulta bismi illaah larafacatka almalaa'ikatu wannaasu yanduruun dad bismi lahi ohan lahayd malaaigtaa ku qaadi lahayd dadka kuu jeedo ku arkay waa xadiis xasana weya xasanahu alalbani fii sunan annasaa'i marka markay wax kugu yimaadaan inaan wax kale ku hadlin oo bisinka aad bismi lah dhahdo waa shay markaasi mashruuca weeyaan waxaa la soo naqliyaa sida imaam albayhaqi soo naqlinayay abu nucaym iyo keyrkiisba khaalid ibn waliid saxaabigii la ohan jiray oo macruufka ahaa ayaa markuu tegey meesha xiira meel ku taal ciraaq ayuu tegey markaasaa dadka qaarkood waxay ku yidhaahdeen iska ilaali nimankan acaajimto halkan degan yaysan sunku cabsinina iska ilaali iska jir baa la yidhi markaasaa wuxuu ku yidhi waxaad ii keentaan bal sunta lafteeda bal ii keena suntii baa loo keenay suntii markii loo keenay qisada waxay sheegaysaa qaala bismi illaahi wa sharib falam yadurahu shay-an intuu bisinka u qabtay ayuu suntii baa cabe sawaadix maaha waxbana ma yeelin marka waxay tusinaysaa bay leeyihin culimadu yani bisinku iyo wanaagga uu leeyahay axaadiis kusoo aroortay waa jirtaa kulu amrin dii baalin laa yubda'u fiihi bismi illahi fahuwa abtar laakiin sanad ahaan ma asixin wuxuu kusoo arooray alfaad kala duwan fahuwa abtar iyo fahuwa aqطac iyo fahuwa ajdam laakiin muxaqiqiintu waxay tilmaameen inuusan haabit ahayn way jiraan culamada qaar taxsiiniye sida ibnu salax iyo ibnu xajar iyo oo taxsiiniye way jiraan bikasrati uruq laakiin duruqda isma xoojin karayso bisinka kadib qaala sheikhu hadalka marka waxaa leh cid aan sheekh ahayn baa leh waayo sheekhu hadaladaa isagu isma oranayo cid aan ahayn sheekha ayaa hadalkan leh qaala shaykhu sheikhu wuxuu yihi alimaamu imaamka ahaa imaam waxaa la yihahda cidda lagu daydo alcalaamatu cilmiga badnaa almuxaqiqu cilmiga xaqiijinayey almutqinu sugayey فتح الدين أبو الفتح محمد ابن محمد ابن محمد ابن سيد الناس اليعمري يعمرك ونسبة الله نسبة إنه قبيل يعني مركا قبائش عربت كمدة الربع كذلك والمد ونسبة قدس الله روحه روح الله طهيره وحا معروف يهدان قدس الله سره قدس الله سره سرت الله طهيره وحرنا يا بكر أبو زيد رحمه الله قدس الله سره هذه من أدعية المتصوفة والروافض قدس الله سره سرت الله طهيره ودعاء يكدو عيسان نمنك شيعة رافضه iyo nimanka suufiyada ah kadib baa wuxuu odhanayaa wain qiila qadasa allaahu ruuxahu falaa ba'sa laakiin haddii la yidhaahdo qadasa allaahu ruuxahu iyadoo dhib ma leh laakiin qadasa allaahu sira taasa waxaa ku ducaystuu leeyahay nimanka suufiyada ah iyo nimanka shiicada ah baa ku ducaysta taas lafteeda ayaa wuxuu leeyahay bacdu ahli sunna bay usoo tallowday oo markay qof ammaanayaan waxay yidhahdeen ama u ducaynayaan qadasa allahu sira sheekhu marka wuxuu leeyahay maysan ahayn waxaas laga keenay raafido iyo suufiyo inay ahlu sunno usoo gudubto maysan ahayn laakiin qadasa allahu ruuxa wuxuu leeyahay iyadu ba'si kuma sugnaa ayuu sheekhu leeyahay markii bisanku ka soo bilaabay kadibna wuxuu ku mahadiyey allah subxaanahu watacaala allahaasoo yacni khayrka albaabadiisa fura asbaabta hidaayadana bixiya oo qofku doono siiya kadibna wuxuu ku saliyey sheekhu nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam waana salaamay wuxuuna tilmaamay nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam inuu yahay wadacad taraktukum cala almaxajati albaydaa xadiis baa ku soo arooray waxaan idinkaga tegey dariiqii toosnaa leyluhaa ka nahaariha oo habeenkeedii iyo maalinteedu ay isku mid yihiin laa yaziiqu canha ilaa haalik marka nebi maxamed waxaa loo soo saaray calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa in la raaco oo isagana lagu daydo marka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo markaasi loo soo saaray inuu noqdo mid la raaco dariiqiisa iyo jidkiisa qofka hanuunka doonaya xujona uu ku noqdo ciddii markaa garab marta oo qofkii sunnadii nebi maxamed khilaaftay calayhi salaatu wasalaam waa nin diintii khilaafay weeye ayib kadibna sheekhu wuxuu ku saliyey aalkii oo loo jeedo markaasi qaraabadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam culimadu waxay yidhahdaan haddii aalka sida loo itlaaqo waxba aan la raacinin fii maqaami ducaa haddii la joogo waa mu'miniintii oo dhan ayaa loo jeeda aalka aalka waxaa loo jeeda mu'miniintii oo dhan watuu lahaa nashwaan alximyari آل النبي هم أتباع ملته من العاجم والسودان والعربي يعني نبي محمد عليه الصلاة والسلام آل كيسو وكوي راعي دين تيسه وعربي عجنب له مركا مقام الدعاء دي لتشوغو يعني إطلاقاس in la iطlaaqaa fiican yani jamiicu atbaacihi ayaa loo jeeda aalka haddiise laga dambaysiiyo saxbi aalku marka waxay noqonayaan qaraabadii laakiin qaraabadii mu'miniinta ahaa kadibna wuxuu ku saliyey markaasi oo salaamay saxaabadiisii sunnadiisa nooleeyey si fii jamiici اlasmaan sunnadiisa nooleeyey oo loo jeedo saxaabadu markay dhinteen sunnadii ay ka tageen baan markaasi iyo dariiqay ka tageen cilmigana soo gaarsiiyeen ayaa markaa weli sii socda cilmigii laga dhaxlay weeye cilmiga yani markaasi maanta dadku ay baranayaan marka saasaa loo jeedaa sunnadii bay nooleeyeen calaa tuuli اlmadaa iyagoo dhintay cilmigii laga dhaxlay baa sii socda marka qofkii cilmigii laga dhaxlay hadduu joogo kaanahu asagu inuu nooleeyey oo kale cilmigaas ayay ka dhigan tahay intaa kadib sheekhu wuxuu sheegay markii aan dejiyey kitaabkayga magaca leh cuyuun alahar fii funuuni almaghaazi waashamaail wasiyar markaan dejiyey buu sheekhu yihi kitaabkaasi waa kitaab macaan marka la joogo cilmiga siirada waa kitaab ku filan buu sheekhu leeyahay kuwa doonaya siirada inay bartaan wuxuu kaga filan yahay kutubta kale waa kaga filan yahay waxaa ii muuqatay buu sheekhu yidhi kitaabka inaan soo khulaaseeyo maadaama kitaabka kitaab weyn uu yahay oo laba juz uu yahay dadkii oo dhanna aysan wada heli karaynin waxaa ii muuqatay sheekhu waxaa ii muuqataba inaan soo khulaaseeyo oo warqadahan aan kusoo khulaaseeyo ikhtisaarka in markaa kitaab dheer lasoo khulaaseeyana waa maqsad ka mida maqaasida markaasi wax loo alifo oo culimadu waxay sheegeen qof marku wax alifayo maqaasidu taaliif waa toddobo toddoba shay ba wax loo alifaa ama toddoba maqsad ba wax loo alifaa wuxuu yidhi fii sabcatin xasaruu maqaasid alcuqala min ata'aaliifi faxfad tana alamala أبدع تمام بيان لاختصارك في جمع ورتب وأصلح يا أخي الخلل culahay toddoba ayay ku soo koobeen dadka markaas cuqalada ah maqaasida wax loo alifo toddobay ku soo koobeene faxfad qayb toddobadaasi tana alamala maqsuudkii baad markaasi gaaraysaah maxay tahay abdic inuu qofku keeno wax aan hore looga horeynin ibdaac baa la yidhaahdaa yacni abdaca fulaan marka la leeyahay wax jadiid ah oo horay aan loo keenin ayuu keenay abdic taa wax waa loo alifaa oo masaa'il aan cid kaaga horeynin inaad keento waa maqsad min maqaasid taaliif waxaa ka mid ah tamaamu dhammaystir yacni cid kaa horeysay waxay ka tagtay yani iyadoo naaqis ah inaad dhammaystirto oo in badan waxaa dhacda culimmadu inay kutub ka tagaan iyagoo yani markaa naaqis ay yihiin oo markaasi culimo kale ay dhammaystireen tafaasiir iyo fiqi iyo markaasi noocyo kala duwan bay leeyihin kutubtaasi oo culimo horeysay baa ka dhimatay kuwa dan baa dhammaystiray marka tamaamu waa dhammaystir bayaanu caddayn yani kitaab la fahmi waayey alfaadiisii iyo macaanidoodii inuu qofku caddeeyo bimacnaa uu sharxo kale sida mukhtasaraad yani alfaadoodu ay ka kooban tahay in la sharxo marka bayaan buu noqonaya likhtisaarika soo gaabin waa kan oo kale kitaabkanan waa mukhtasar marka waa maqsad min maqaasid taaliif waxaa ka mid a jamcin masaa'il kala tagsanayd oo kutub kala duwan lagu sheegay in hal meel laisugu keeno jamci baa la yidhaahdaa jamcun wa icdaad waa tay u isticmaalaan markay tilmaamayaan hebel baa kitaabkani soo aruuriyey markay leeyihiin jamcun wa icdaad bay yidhaahdaan bimacnaa kutubtii ayuu ka soo aruuriyey hal meel buu isugu keenay jamci waa maqsad min maqaasid taaliif wa ratib waa tartiib kitaab yani markaas aan habaysnayn inuu qofka markaa isku habeeyo oo marka uu ka dhigo kitaab muratab ah mubawab ah mufasal ah uu ka dhigo oo u yeelo abwaab iyo fusuul iyo markaasi wa aslix yaa ukhaya alkhalala midda ugu dambaysa waxaa weeyaan khalal kitaab ku dhacay oo sheekhii ka horreeyey ayaa markaasi xoogaa wahmi baa ku dhacay in la islaaxiyo khata'aas iyo khalalkaas in la islaaxiyo toddobadaas maqsad mid ka mid a ayaa loo alifaa marka ikhtisaarkuna waa nooc ka mida weeyaan maqaasidaas sheekhu marka wuxuu inoo tilmaamay kitaabkaasi ee waxaa ii muuqata inaan soo ikhtisaariyo oon ku soo koobo yacni markaasi kitaab yar oo la qaadan karayo oo qofkii doonaya inuu meel u safroo kale qaadan karayo wa sahula tanaawuluhu wa xamluh wa qaruba ma'khaduhu wa naqluhu waa isku macne uu awoodi karay inuu qaato oo fudud oon cuslayn ayaan markaa kusoo koobay buu sheekhu leh kitaabkani ayuu tilmaamay wuxuu wuxuu sheekhu yihi tabsiratan lilmubtadi qofka bilowga tabsir uu yahay tabsir macnaha tacliim oo qofka doonaya siirada inuu barto siiradii uu ka baranaya tabsir uu yahay walilmuntahi tadkiratan wuxuu ujeedaa qofkii cilmigan siirada horey usoo dhigtayna xusuus buu u yahay oo masaa'ishii siirada yani marka waa ku xasuusanaya waxaana u bixiyey buu sheekhu leeyahay nuur alcuyuun fii talkhiisi siirati alamiin alma'muun magacaasaan u bixiyey buu sheekhu leeyahay kadibna sheekhu wuxuu yidhi fanaquulu wamin allahi nastamidu towfiiqana wa iyaahu nas'alu an yusahila ilaa kuli khayrin ariiqana waxaan leenahay buu sheekhu leeyahay annagoo ilaahay ka dalbayna towfiiqda inuu na waafajiyo iyo sida saxda ah annagoo weydiisanayna inuu noo fududeeyo dariiqa khayrka waxaan leenahay dikru nasabi الnabiyi yani marka maqsuudka wuxuu ka bilaabanayaa dikru nasabi الnabiyi halkaasuu ka bilaabanayaa dikru nasabi الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam waa sheegitaan la sheegayo nebi maxamed alayhi الsalaatu wasalaam nasabkiisii iyo abtirkiisii weeye huwa mحamed ibn cabdالlaahi ibn cabdالmuطalib ibn haashim ibn cabdi manaaf ibn qusay ibn kilaab ibn murah ibn kacab ibn lu'y ibn khaalib ibn fihr ibn malik ibn nadr ibn kinaanة ibn khusayma ibn mudrika ibn ilyaas ibn mudr ibn nizaar ibn macadin ibn cadnaan wuxuu sheekhu yihi hada huwa اlmutafaq عalayhi nasabkaasi waa laisku waafaqsan yahay intaas waa mutafaq calayh wa fii ma bacda cadnaan cadnaan wixii ka dambeeya ilaa aadama aadam laga gaaro khilaafun kaiiru khilaaf fara badan baa ku sugan intaas sheekhu inoo sheegay min maxamed ilaa cadnaan laga gaaro imaam albukhaari baa ku sheegay saxiixiisa fii saxiixi albukhaari ayay ku sugan tahay baabu mabcathi nabiyi sala allahu alayh wasalam ayuu ku sheegay marka intaasi waa laisla ogolyahy laakiin intaa wixii ka dambeeya ilaa nebi aadam laga gaaro ayaa markaa laisku khilaafsan yahay aimo fara badanna way sheegeen intani inay tahay mid laisla ogol yahay wixii ka dambeeye laakiin inay tahay mukhtalaf way sheegeen curwa ibnu zubayr oo ka mid ah raggii ugu horreeyey cilmigan siirada wax ka qora ee wuxuu yidhi maa wajadnaa man yacrifu maa waraa'a cadnaan walaa qaxtaan ilaa takharusan yacni wixii ka dambeeya cadnaan abtirka kasii dambeeya iyo qaxtaan wixii kasii dambeeya cidda sheegaysa waa cid malamalaynaysa bimacnaa cid wax hubta maahan wax la huba maahan waa takharus iyo dhanni iyo malo weeyaan sidaas si lamid ah ayuu odhanayaa alimaam ibnu qayim raximah llah kitaabkiisa zaadulmacaadka wuxuu odhanayaa ilaa hunaa macluumu sixa muttafaqun calayhi bayna nasaabiin ilaa intan cadnaan laga gaaro waa la garanayaa sixadiisa waa la isku waafaqsan yahay culimada nasabka taqaana waa la isku waafaqsan yahay khilaafna kuma sugna laakiin wamaa fowqa cadnaan famukhtalafun fiihi wixii cadnaan ka dambeeya kaasaa la isku khilaafsan yahay waxaa kaloo laisla ogol yahay cadnaan inuu yahay min waladi ismaaciil waa lisla ogol yahay inuu yahay min walad ismaaciil waa lisla ogol yahay oo wuxuu odhanayaa alimaam dahabi raximah اllah wacadnaanu min waladi ismaaciil cadnaan waa ina ismaaciil bimacnaa wuxuu gelayaa nebi ismaaciil calayhi الsalaam dayib ibnu ibraahim biijmaaci الnaas arrinkaas waa mujmac inuu cadnaan abtirkiisu uu gelayo ismaaciil ibnu ibraahim calayhi الsalaam waa bilijmac buu sheekhu leh laakin ikhtalafuu fi ma bayna cadnaan wa ismaaciil min alaaabaa waxaa laakiin laisu khilaafsan yahay aabbayaashan la tirinayo hebel iyo hebel iyo hebel oo inta laga bilaabo cadnaanka ka dambeeya ilaa ismaaciil la gaarsiinayo odayaashan la tirinayo ayaa laisu khilaafsan yahay laakiin waa laisla ogol yahay cadnaan nasabkiisu inuu gelayo ismaaciil ibnu ibraahim waa biijmaaci naas buu leeyahay imaamu dahabi raximah allahu tacaala laakiin magacyahan la tirinayo kuwaas weye kuwa markaasi laisku khilaafsan yahay nasabkaas marka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa nasab yani markaa ilaahay u doortay weeyaan waxaa ku sugan fi saxiixi muslim nebiguu sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi ina allaha istafaa kinaanata min waladi ismaaciil ilaahay wuxuu doortay nimanka kinaano la yidhaahdo baa wuxuu ka doortay nebi ismaaciil carruurtiisii uma اkhtaara kinaanata min quraysh uma اkhtaara kinaanata qurayshan kinaanana wuxuu kasii doortay quraysh buu kasii doortay uma اkhtaara min qurayshin bani haashim qurayshna wuxuu kasii doortay bani haashim uma اkhtaaranii min bani haashim anna wuxuu iga doortay bani haashim marka waa mukhtaar nasab mukhtaar ah weeye nasabka nebigu calayhi الsalaatu wasalaam marka nasabkaasi waa in la qaybo oo la barto oo markaasi qofku uu saa u ogaado weeye alimaam ibnu xasmi raximah اllahu tacaala wuxuu odhanayaa maqsadka laga leeyahay nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam nasabkiisa in la barto waxaa weeye qofku marka la weydiiyo waa inuusan oran garan maya nebi maxamed ma qurashiba mase waa qolo kale qofka saa yidhahda sheekh wuxuu leeyahay waa kaafirun bilah waaba gaaloobeyba marka qofku nasabka nebi maxamed inuu barto weeye maadaama nebi maxamed na loo soo diray oo rasuulkeenni uu yahay nasabkiisa inaan baranno waa qeyb diinta ka mida weeyaan marka intaasi waa inta laisku waafaqsan yahay lakin wax intaa ka dambeeya sheekh wuxuu noo sheegay in ay yani markaa laisku khilaafsan yahay khilaaf fara badanna uu ku sugan yahay waxay culamadu is weydiiyaan nebi maxamed sal alla alay slam waa min quraysh quraysh marka waa laqab odayaashan abtirka ku sugan mid ka mida ayaa quraysh la yidhaahdaa kaasay isku khilaafsan yihiin qola culamada ka mida waxay leeyihiin waa fihir yani lu'ay ibnu khaalib ibnu fihir fihirkaasa quraysh la ohan jiray qolana waxay leeyihiin maya waa ka ka dambeeya ka kasii dambeeya waa annadar weeyaan annadar weeyaan oo imaamu ciraaq wuxuu odhanayaa أما قريش فالأصح فهر جماعها والأكثرون النضر quraysh sida saxda waxaa weeye laqabkaasi waxaa leh odayga fihri baa leh kadib wuxuu odhanaya waalakharuuna annadru laakiin waxaa loo badan yahay laqabka quraysh inuu leeyahay annadr inuu leeyahay kaa dambe daliil baa ku soo arooray yani nabiga laga wariyey xadiis saxiix oo thaabit ah oo nabiga laga wariyey in markaasi quraysh uu nadir yahay wuxuu sheekhu yihi raximah اllah waumuhu salى اllahu عalيyه wasalam aaminat bint wahab ibna cabdi manaaf ibni zuhrah ibni kilaab ibni murah ibni kacab ibni lu'ayi hooyadiisa abtirkeeduna waa sidan weeyaan aamina bint wahab ibna cabdi manaaf ibni zuhra ibni kilaab kilaabay marka isugu imaanayaan kilaab ayay isugu imaanayaan kilaab ibni mura ibni kacab ibni lu'ayi ilaa aakhiri nasab waa isku mid weeyaan waxaana sidaa tilmaamay alimaam ibnu casaakir raximah اllahu tacaala kitaabkiisa taariikhu dimashqa kadalika ibnu qutayba ee aljawhari cilmo fara badan baa sidaa u sheegtay in markaas nasabka hooyadiisna ay markaa sidaa u noqonayo mowliduhu salى اllahu عalayh wasalam nebi maxamed dhalashadiisii wulida salى اllahu عalayh wasalam nebigu waa dhashay wuxuu dhashay yowma الاثnayni maalin isniinah fii shahri rabiicin اlأwal bisha rabiicin اlأwal ayuu dhashay min caami اlfiili sanadka loo yaqaano caamu lfiil ayuu dhashay qiila waxaa la yidhi haaniihi yani markaasi maalinta labaad bisha rabiic اlأwal wa qiila waxaa la yidhi haaliثuhu maalinta saddexaad wa qiila waxaa la yidhi haaniya cashrihi maalinta labiyo tobnaad wa qiila hayru dalik yani kuwa waxaan hayna waa la sheegay halkan wuxuu ka bilaabayaa sheekhu raximah اllahu tacaala nebi maxamed dhalashadiisa calayhi الsalaatu wasalaam sanadka uu dhashay wuu inoo sheegay waa caamulfiil waa sanadkii ninkii la ohan jiray abraha oo kacbada kusoo duulay isagoo doonaya kacbada inuu dudumiyo ayib caamulfiil waa sanadkaas weeyaan marka nebigu calayhi الsalaatu wasalaam sanadkaasuu dhashay xagga miilaadiga marka laga eego taarikhdan afranjigana waa shan boqol kow iyo toddobaatan miilaadigu markuu ahaa ayay ahayd marka caamulfiil ayuu nebigu dhashay calayhi الsalaatu wasalaam axaadiis baana sidaa sheegaysa axaadiista waxaa ka mid a ibnu cabaas radi allahu canhu wuxuu yidhi wulida rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam caama alfiil nebigu wuxuu dhashay caamulfiil buu dhashay ibnu sacad baa soo saaray xadiidkaasi bisanadin saxiix sanad saxiixa weeyaan kadalika qays ibnu makhrama wuxuu odhanayaa wulidtu ana warasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam caama alfiil fanaxnu lidataan aniga iyo nebi maxamed waxaan dhalanay sanadkii caamulfiil la ohan jiray aniga iyo nebi maxamed isku fac baan nahay isku da' baan nahay waana asaguna waa xadiid saxiix saxiixa weeyaan isnaadkiisu waa xasan marka caamul fiil nebigu inuu dhashay waa haabit oo adilada inoo sheegaysa ayib bisha rabiicul awal inuu dhashayna waa sida mashhuurka weeyaan qowl kalaa jira oo odhanaya bisha ramadaan buu dhashay ramadaan ayuu dhashay laakiin qowlka xooga badan waxaa weeyaan rabiicul awal ayuu dhashay marka bishuna waxaa xoog badan rabiicul awal inuu dhashay ramadaan waa qowl laga xoog badan yahay weeyaan maalinta uu dhashay yowm اثnain bay ahayd de xadiis baa kusoo arooray imaam muslim markaas uu warinayo nebigu calayhi الsalaatu wasalaam waxaa la weydiiyey maalinta isniinta wuxuu nebigu yihi daka yowma wulidtu fiih wa yowma bucudtu aw unzila calaya fiihi maalintaasi isniinta waa maalintii aan dhashay waa maalintii laysoo saaray waxyiga laygu soo dejiyey marka maalinta inuu dhashayna waa haabit oo way suganta qowl daciifa jiro oo odhanaya maalin jimcuu dhashay waa qowl daciifa laakiin qowlka daliilka leh ayaa markaasi xoog badan maalintu marka isniin bay ahayd maalinta taariikhdu maxay ahayd yani bisha rabiicul awal garanay sida saxda inay tahay isniin inay ahayd laakiin rabiicul awal imisay maraysa taasaa marka waxaa ku sugan aqwaal ilaa lix qowl ah ayaa ku sugan lix qowl baa lasugu khilaafsan yahay lixdaa qowl qowl wuxuu leeyahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhashay bisha rabiicul awal labadeedii buu dhashay labadeedii ayuu dhashay leylatayni khalata minhu ibnu kaiir raximah اllahu tacaala ayaa markuu sheegay wuxuu odhanayaa qaalahu ibnu cabdilbar fi istiycaab ibnu cabdilbar baa sidaa u sheegay nebigu inuu dhashay calayhi الsalaatu wasalaam bisha rabiicun اlawal labadeedii wuxuu kaloo sheegay qowl labaad oo wuxuu yidhi lihamaanin khalowna minhu sideedda bishuu dhashay waa qowl labaad kadib wuxuu yihi xakaahu alxumaydiyu can ibni xasmin ibnu xasmi baa laga soo wariyey qowlkaas qowl saddexaad licashrin khalowna minhu tobanka rabiicu lawal buu dhashay rawaahu ibnu casaakir can abi jacfar الbaqir can الshacbi qowl afaraad lثintay casharata khalat minhu labiyo toban markay ahayd bisha rabiicu lawal ayuu nebigu dhashay calayhi الsalaatu wasalaam waa qowl kale qowlkaasi nasa calayhi ibnu isxaaq waxaa sidaa u tansiisiye u sheegay ibnu isxaaq saaxibu siira ayaa sheegay kadalika ibn abi shayba ayaa ku sheegay musanafkiisa qowl kale wuxuu odhanayaa lisabcata cashara khalat minhu toddobiyo tobanka bisha rabiicu lawal ayuu dhashay kamaa naqalahu ibnu dixya can bacdi shiica shiicadaa laga soo wariyey qowl lixaad wuxuu leeyahay lihamaanin baqiina minhu labiyo labaatankii bisha ah bishiioo sideed maalmood ay ka dhiman tahay ayuu nebigu dhashay calayhi salaatu wasalaam marka lixdaa qowl qowl toddobaad buu sheekhu inoogu kordhiye oo ah yacni saddexda bisha rabiicun alawal marka waa sabcatu aqwaal weeye aqwaashaasi waxaa soo naqlinaya ibnu kaiir raximah llahu tacaala kitaabkiisa albidaaya waannihaaya ayuu ku soo naqlinaya culimmadu marka qolaba meel bay markaasi rajaxeen jumhuurtu yani waxay rajaxeen labiyo tobankay rajaxeen waxaa laakiin laisla ogolaya labiyo tobanku inay tahay maalintii nebigu uu dhintay calayhi salaatu wasalaam labiyo tobanka inay ahayd taasi waa laisla ogol yahay laakiin maalinta uu dhashay aqwaashaas iyo khilaafkaas ayaa ku sugan khilaafka markay arkeen culimada qaarkood waxay yidhahdeen intaan iska badaynaba waa inaan cilmiga xisaabaadka iyo falaga waa inaan u noqonaa oo marka halkaasi bal taxdiidka aan ka eegnaa marka qaarkood waxay yidhahdeen marka xagga aan ka eegnay waxaa noo soo baxday inuu dhashay attaasic min shahri rabiicin alawal bisha rabiicu lawal yani markaasi sagaalkeeda inuu dhashay ibnu cuthaymiin raximah llah wuxuu odhanayaa waqad xaqaqa bacdu alfalakiyiina almutaakhiriina dalika fakana alyowm اtaasic laa fi lyowm اthaani cashar nimanka cilmiga falaga yaqaana markay dib u eegeen oo xisaabaadka isku dareen oo wax kala jareen waaa waxay taxqiijiyeen buu sheekhu leeyahay maalintii uu dhashay inay ahayd maalinta sagaalaad oo aysan ahayn maalinta labiyo tobnaad marka sidaas ayuu markaas sheekhu tilmaamaya raximah اllah culimo kale sidaasi waa u tilmaameen oo yani markaasi kitaabkan maa shaaca walam yahbut wuxuu odhanayaa wbima anahu lam yahbut taxdiidu taariikhi اlmowlid falaa ba'sa min alistinaasi biaqwaali ahli اlfalak maadaama aanan ahayn nas cad oo sheegaya xilligii uu dhashay xadidaya inaan nimanka falaga cuskana qowlkooda ba'si kuma sugna faqad dahaba gayru waaxidi minhum ilى taxdiidihi bilyowm الtaasic aw leylat الtaasic min rabiici اlأwal kadibna wuxuu soo naqliyey nimanka falakiyiinta oo sidaas sheegay ayuu soo naqliyey marka sidaas ayay markaa culimadaasna tilmaameen welida salى اllahu عalيه waslm nebigu wuxuu dhashay yowma اثnayni maalinta isniinta fi shahri rabiici اlأwl min caami اlfiil qiila waxaa lihi haaniihi maalinta labaad wa qiila waxaa lihi haaliثuhu maalinta markaasi maalinta saddexaad wa qiila haani cashrihi maalinta labiyo tobnaad wa qiila gayru dalik yani markaasi kaa waxaan ahayna waa la sheegay wa kaanat qad xamalat bihi umuh hooyadii uurkiisa waxay qaaday wa kaanad waxay ahayd yani umuhu hooyadiisa qad xamalat bihi mid uurkiisa qaaday fii ayaami tashriiq maalinta ayaamu tashriiqa waa maalmaha maalinta ko iyo tobnaad iyo labiyo tobnaad iyo saddex iyo tobnaad maalmahaas wey cinda aljamrati alwusطaa jamrat lwusطa agteeda halkaasay markaa deganaayeen halkaasay ku qaatay oo markii uurka yani nabi maxamed alayhi الsalaatu wasalaam hooyadii ay qaadaysay waxay deganaayeen cinda jamrat اlwusطa bay deganaayeen waqiila hayru dalika kaa waxaan ahayna yani markaasi waa la yihi dhalashadaas yani sheekhu inoo sheegay eh, raximah اllahu tacaala xukum sharci ah oo markaasi eh, ku dhisan oo sharcigu inoo sheegay dhalashadaasi si gaar ah ma ay jirto waxaa dadka qaar ay sameeyaan oo ah in markaas ixtifaalaad ay sameeyaan dabaaldeg ay sameeyaan yani habeenkaas labiyo tobnaad yani wax sal iyo raad leh maahan culimmaduna arinkaasi way tansiisiyeen nebiguna ma samayna calayhi الsalaatu wasalaam habeenkaasi iyo maalintaa u dhashay midna dabaaldeg ooma samayn culimmaduna arrinkaa waa sheegeen oo wax daliilo loo hayo mar hadduusan asagu samaynin saxaabadiina aysan samaynin waxay noqonaysaa un min qabiili اbidac ayay noqonaysaa sheekha la yidhah faakihani wuxuu odhanayaa laa aclamu lihada اlmowlidi asla fi kitaabi walaa sunah wlaa yunqل camaluhu can axadi min culamaaءi اlأumة aladiina hum اlqudwaة fi اdiin almutamasikuuna biaahaari اlmutaqadimiin bal huwa bidcaة wuxuu sheekhaasi odhanayaa ma ogi mowlidkaa la samaynayo dhalashada nebi maxamed sal slm loo dabaaldegayo asal ooguma ogi kitaabkii sunaha bimacnaa daliil ooma ogi lagama soo naqlin in la sameeyey mowlidkaasi axad ka mid a culimmadii ummaddan oo horreeyey kuwaasoo markaasi aathaarta iyo adilada haystay bal huwa bidcatun arrinkaasi waa bidco ayuu markaa sheekhu tilmaamaya Eh, nabiguna calayhi الsalatu salam wuxuu inoo sheegay man axdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun man camila camala laysa calayhi amruna fahuwa raddun marka culimaduna kutub bay ka qoreen ay markaasi ku cadaynayaan inuu markaa yahay bidcatun muxdatha wuxuu sheekhu yihi raximah اllah waleylaةu miilaadihi habeenkii uu dhashay calayhi الsalaatu wasalaam ee daraba waxaa ruxmay iiwaanu kisra ninkii kisra la ohan jiray qasrigiisii xataa sumica ilaa la maqlay sawtuhu qasrigaasi codkiisi wa saqaطat minhu waxaa ka soo dhacay arbaca cashrata shurfa afar iyo toban qolna way dumeenba wa khamadad waxaa dantay naaru faris nimankii farisiyiin dabka ay caabudayeenna wuu damay walam takhmadu ma- maysan demin qabla daalika oo maysan baktiyin qabla daalika intaa ka hor bialfi caamin kun sano wa qaadat waxaa biyaheedu gureen buxayratu saawa baddi yarayd oo saawo la odhan jiray ayaa markaa biyaheeduna gureen halkan wuxuu inoo sheegaya sheekhu mas'alo oo waxay ku sheegaan culimmadu irhaasaad bimacnaa calaamaadkii tusinaya nebi maxamed sal slam inuu nebi yahay ayuu wax ka mid inoo tilmaamaya laakiin ashiyaadan sheekhu inoo tilmaamayo sanad ahaan ooma sugna sanad ahaan ooma sugna Eh, waxaa soo wariyey albayhaqi kitaabkiisa dalal nubuwa abu nucaym kadalika eh, tabari eh, imaamu dahabi raximah اllahu tacaala markuu sheegay wuxuu yihi hada xadiiثu munkaru gariib waa xadiiث munkar ah oo gariib ah weeyaan marka yani ma sugna eh, arrimahaasi marka waxyaalahu inoo sheegay waxaa weeyaan ninkii kisre la ohan jiray eh, iiwaankiisi iiwaanku waa qasrigiisii wey gurigiisii weynaa waa guri weyn oo dhowr iyo labaatan sana la dhisayey weeye dhowr iyo labaatan sano ayaa la dhisayey guriga weyn ayaa markaasi idara bimacnaa taxarak u dhaqdhaqaaqay ilaa codkiisi la maqlay qolalkiisii qaybo ka midana waaba dumeenba dabkay caabudaya nimankii farisiyiinta ahaana way baktiday kun sano ka hor yani dabkaasoo baktiya lama arag wuxuu leeyahay buxayratu saawa saawa saawa waa meel yani markaasi u dhow eh, ciraaq weeyaan Eh, waxay ku taallaa januuba ciraaq bay ku taallaa webiga furaat bay u dhowdahay saawa marka baddi yaraydoo saawa ku taalayna biyaheedii baa guray marka arrimaha uu inoo sheegayna daliil ahaan markaasi ma sugna oo markaasi waa daciif weeyaan waleylatu miilaadihi calayhi salaatu wasalaam iddaraba waxaa ruxmay oo dhaqdhaqaaqay iwaanu kisra kisra markaa qasrigiisii weynaa xataa sumica ilaa la maqlay sawtuhu codkiisii wa saqadat minhu waxaa ka soo dhacay arbaca casharata shurfa shurfadu waxaa weeyaan waa xujratun khaasatun bikibaari shakhsiyaat waa qol markaasi si gaara loogu talagalay dadka waaweyn oo odayaasha ah wa khamadad waxaa baktiday naaru faarisin yani nimankii faarisiyiintahaa faaris dabkeedina waa baktiyey walam takhmud maysan baktiyin qabla daalika intaa ka hor bialfi caamin kun sano wa qaadad saad boqol soo maaha qaadad wey saxdo qaadad macnaa nafida maauhaa qaadad buxayratu saawa yani baddi yaraydoo saawo ku taalayna biyaheedii baa guray ridaacuhu calayhi الsalaatu wasalaam nebiga nuujintii la nuujiyey wa ardacatu waxaa nuujisay calayhi الsalaatu wasalaam xaliimatu bintu abi duayb ayaa nuujisay nabiga calayhi الsalaatu wasalaam alhudaliya wa cindahaa agteeda ayaa shuqa sadruhu nabiga markaasi laabtiisa la jeexay oo wamulia waxaa laga buuxiyey xikmatan xikmad baa laga buuxiyey murti wa iimaanan iyo iimaan bacda an istukhrija marka laga marka laga soo saaray kadib xadu shayطaani shayطaanka nasiibkiisi minhu xaggiisa nasiibku ku lahaa salى اllahu عalayh wasalam wa ardacathu waxaa kaloo nuujisay salى اllahu عalayh wasalam aydan huway- thuwaybat aslamiya adoontii thuwayba aslamiya la ohan jiray jaariyatu abi lahabin ahaatay adoontii abi lahab halkana sheekh wuxuu inoogu sheegayaa yani markaasi nebi maxamed sal lla ly slam nuujintii la nuujiyey waxaa nuujisay xaliimat bintu abi du'ayb ayaa nuujisay alhudaliya waa cindahaa shuqa sadruh intuu la joogayna laabtiisi ayaa la jeexay waxaa tusinaya xadiidka saxiixa ah ee in nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam intii uu la joogay yani xaliimatu sacdiya laabtiisa la jeexay xadiidka yani markaasi saxiixa oo arrinkaas sheegaya wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaa nabiga u yimid jibriil baa u yimid isagoo caruur la ciyaaraya faakhadahu fasaracahu fashaqa can qalbihi fastakhraja minhu calaqatan intuu legday ayaa wuxuu jeexay wadnihiisii wuxuuna ka soo saaray cad yar buu ka soo saaray faqaala hada xadu shayطaani minka wuxuu ku yidhi waa intii shayطaan uu kugu lahaa uma gasalahu fii tastin min dahabi bimaai zamzam waxaa lagu mayray weel dahab ka samaysan waxaan lagu mayray biyo dahab ah uma laamahu kadibna waa tolay uma acaadahu fii makaanih wuxuuna ku celiyey meeshiisii wajaahu lghilmaanu yascawna ilaa ummihi yacni dirahu caruurtii la joogay ayaa soo cararay markaase waxay u yimaadeen hooyadiis hooyadii waxaa loo jeeda dirahu bimacnaa islaantii nuujinaysa waa xaliimatu sacdiya ayay markaasi u yimaadeen faqaaluu ina muxamada qad qutil maxamed waa la dilay bay yidhaahdeen fastaqbaluuhu wa huwa muntaqicu lown way ka hor yimaadeen waxayna u yimaadeen maxamed oo isbedelay midabkiisu qaala anas anas wuxuu yidhi waqad kuntu araa ahara dalika almikhyati fii sadrihi tolliinkii la tolay laabtiisaan ku arki jiray buu leeyahay marka arrinkaasi waa sugan yahay inay nuujisay intii uu la joogayna laabtiisa la jeexay xadiidkaasa inoo sheegaya xaliimatu sacdiya in fara badan oo culimada ka mid a waxay leeyihin waa islaamtay bay leeyihiin in badan oo ka mid ah waxay leeyihiin way islaamtay wuxuu sheekhu raximah اllah wa ardacatu waxaa nuujisay calayhi الsalaatu wasalaam xaliimatu bintu abi du'ayb alhudaliya marka inay nuujisay waa haabit oo waa sugan tahay laakiin qisada dheer oo kutubu siyar ay soo naqliyaan oo ku saabsan inay maka timid oo waxay nuujisay ay weyday markii dambena nebi maxamed iska qaadatay waa qiso dheer taasi sanad ahaan ooma asixin cilimada soo naqlisay waxaa ka mid ah imaamu ibnu xibaan kadalika yani markaasi ibnu hishaam siiradiisa laakiin sanad ahaan ooma asixin sheekh albani raximah اllahu tacaalana sidaa waa u sheegay wa cindahaa agteeda ayaa shuqa la jeexay sadruhu laabtiisa ama xabadkiisa wa mulia xikmatan xikmadna waa laga buuxiyey wa iimaanan iimaanna waa laga buuxiyey bacda an istukhrija marka- markii laga soo saaray kadib xadu shayطaani shayطaanka nasiibkiisi minhu xaggiisa salى اllahu alayh wasalam wa ardacatu waxaa kaloo nuujisay salى اllahu alيه wasalam aydan huwaybatu ayaa nuujisay alslamiya jaariyatu abi lahabin yani markaa adoonta abi lahab ayadu yani inay nuujisay waxay ku sugan tahay fi saxiixi bukhaari nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yihi ardacatnii wa abaa salamata huwayba aniga iyo abaa salamaba iyo weliba xamza oo adeerkiisa saddexdaa waxaa nuujisay huwayba jaariyatu abi lahabin taa markaasi waa haabit oo iyadu way sugan tahay oo fi saxiixi bukhaari bay ku sugan tahay ardacatnii wa abaa salamata huwayba waa xadiis fi saxiix bukhaari taa marka laabta la jeexay taasi mar bay ahayd mar kalea jirto ka dambeysay oo ayadna markaasi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inta la jeexay ayadan yani taasoo kale ay dhacday taasi waxay ahayd leylat اlisraa walmicraaj bay ahayd oo waxaa ku sugan fi saxiix bukhaari anas ibn maalik wuxuu leeyahay abu dar radi allahu canhu ayaa kaana abu dar radi allahu canhu cinda cinda kaana kaana abu dar radi allahu canhu yuxadiثu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam qaal bimacnaa abu dar baa nebi ka warramaya qisadiisa nebigu wuxuu yihi furija sakfu beyti wa ana bimaka waxaa la dilaaciyey gurigeyga saqafkiisa anoo maka jooga ayib fanazla jibriilu fafaraja sadrii jibriil baa soo degayoo laabtu iga jeexay uma kasalahu bimaai zamzam wuxuu ku mayray zamzam uma jaءa bitasli min dahab kadibna wuxuu keenay weel dahaba mumtaliun xikma wa iimaana faafragahaa fii sadri laabtu igaga shubay uma aطbaqahu waan isku daboolay uma akhada biyadii gacantu i qabtay facaraja bii ilى الsamaa samaduna ila koray marka kaasna wuxuu ahaa mid labaad oo wuxuu dhacay leylaة isra wاlmicraaj marka labadaas goor buu dhacay meelo kale oo markaasi ama adilo kaleo sheegaysana way jirtaa laakiin adilada kale oo sheegaysa mawaadici kaleo nebiga laabtisa la jeexay kuwaasi ma sugnaa halkaa inoo joogo wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online